halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mida xiriirka afyamada geeska afrika caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa jimco sagaal iyo tobanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeena waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah hay-adda i m f ee lacagta oo sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu ku dhowaad afar boqolkiiba uu kor u kacay sanadkii lasoo dhaafay ee
qodobada kale ee dhegaystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah ninka caddaanka ee loo haysto dilka kiniisadda uu ku dhex dilay sagaal qof oo madow ah oo maanta lagu wado in maxkamad lasoo taago gobolka south carolina denmark oo isbahaysiga ah mucaaradka ee ajaanibta naceeb uu ku guulaystay kuraastii baarlamaanka marka bishani waa bil deeqsinimada aad iyo aad loo ammaanay oo loo baahan yahay in la labanlaabo waxa la bixinayo rasuulkeennana uu aad iyo aad deeqda uu u labanlaabi jiray waxaan kaloo baaq u dirayaa walaalahayna yacni ayagana la yidhaahdo alxarakata shabaab bishan ilaah ha ku caabudina dhiigga muslimiinta inaad daadisiin ha ku caabudinina bilaa calaykum codadkaasina dhegaystayaal waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo maanta aynu uga hadlayno bisha barakaysan ee ramadaan balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka ninka caddaanka ee lagu tumay in uu dil ka geystay kiniisad taariikhi ah oo dadka madoowa ay lahaayeen oo ku taalla gobolka south carolina ayaa maanta u ballansan in maxkamad la horgeeyo si loo dhegaysto in damiin lagu sii dayn karo dhinaca kalena dembibaarayaasha xukuumadda dhexe ayaa waxa ay eegayaan in dilkaasi dhacay uu ahaa mid nacayb ku salaysan ninkaas oo kuwii labaatan jira laguna magacaabo dallin rof ayaa dib loogu celiyey south carolina khamiistii shalay iyadoo hay-adda f b i du ay wado waxaana laga soo qabtay oo uu baabuur u kaxaystay gobolka deriska ay yihiin ee north carolina kadib markii uu dilay sagaal qof kuna dhex dilay kiniisadda dadkaasi waxaa ku jiray haweenay siddeetan iyo toddoba jir ah saddex qof oo kale ayuu arbacadiina oo arrintaasi dhacday uu ku dhaawacay gudaha kiniisadda lagu magacaabo emmanuel eme kuna taala magaalada charleston booliiska ayaa sheegay in roof uu galay kiniisadda si deganna uu saacad u dhex fadhiyey xilli baibalka la baranaya markaas kadibna uu istaagay isaga oo dhahaya waa inaan dilaa dadka madow qof ay xigta yihiin mid ka mid ah dhibanayaashii weerarkaasi ayaa telefishinka c n n waxay u sheegtay in qof ka badbaaday uu master ruuf uu u sheegay in dadkii diinta baranayay oo wada madow ahaana ku yidhi waxaad kufsateen dumarkeenni waxaadna qabsanaysaan dalkeenna waa inaan sameeyaa wixii igu waajiba dhinaca kalena magaalada charleston ayaa waxa ay sheegtay jimcaha maanta in barooradiiq loo sameynayo dhibanayaashii weerarka
ra-iisul wasaaraha dalka griiga ah ayaa sheegay in uu jiro xal lagu furdaaminayo mashaakilka dalka griiga ka haysta deymaha lagu leeyahay taasi oo dalkaasi u ogolaanaysa amaba dib ugu celinaysa in uu koriin sameeyo inta uu ku jiro xayndaabka dalalka adeegsada yuroga alex sibras ayaa warbixin uu soo saaray jimcahan maanta ah ku sheegay in xalkaasi uu noqon doono mid salka ku haya shuruudda midowda yurub iyo dimuqraadiyadda taasi oo griiga fursad u siinaysa inuu dib u noqdo dal dhaqaalihiisu uu korayo sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaraha griiga uu sheegay in ay qabanayaan shir deg deg ah maalinta isniinta ee soo socota kaas oo ay isugu imaan doonaan hogaamiyayaasha wadamada adeegsada lacagta yurowga kulankaasi oo ay ku xoojin doonaan sidii griiga uu uga bixi lahaa mashaakilka dhaqaale ee ku gadaaman waxaana ra-iisul wasaaraha uu muujiyey in shirkaasi uu noqon doono mid ay kasoo bixi doonaan tallaabooyin horumar leh oo waxtar leh oo sahlaya jidka loo socdo ra-iisul wasaaraha thailand baryuuth jan ocha ayaa waxa uu ku boorinayaa dadweynaha ah inaanay argagixin kadib markii waddankaasi uu xaqiijiyey qofkii ugu horreeyey ee lagu arko xanuunka meris ra-iisul wasaaraha oo la hadlayey dadweynaha ayaa yidhi fadlan ha argagixina waannu xallinaynaa arrinta haddii ay jirto cid iska shakisan inay qabto calaamadaha xanuunkaasi fadlan la xiriira cusbitaalada waa inaan iscaawinnaa fadlan taxadira qof ka mid ah qof ka yimid dalkaasi cumaan aan idhaahde ayaa maalintii khamiistii waxaa la xaqiijiyey inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee lagu arko xanuunka maris gudaha thailand ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in waddankiisa si wanaagsan uu ugu diyaargaroobay wax ka qabashada xaaladda iyadoo markaasna lagu salaynayo casharadii hore loo bartay
kooxda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ayaa ugu baaqday midowda yurub inay sii wado howlaha raadinta iyo gurmadka ee muhaajiriinta magangelyo doonka ah maadaama kumanaan magangelyo raadis ah ay kasoo gudbaan badda mediteraneanka oo yurubna ay la daala dhacayso in ay horumariso siyaasad cusub oo wax lagaga qabanayo hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa baahisay warbixin ugu baaqaysa hogaamiyaasha midowda yurub in ay mudnaanta siiyaan xuquuqda aadanaha marka ay gaaraan su-aasha ku saabsan muhaajiriin kulanka toddobaadka dambe dhacaya kooxda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in ay wareysatay boqol iyo konton muhaajiriina oo dhowaan soo galay jasiiradaha talyaaniga iyo griiga in halkaa ay sida weyn u danaynayaan ay tahay dadka soo cararaya kana soo cararaya bariga dhexe iyo afrika ay tahay yurub waxay sheegaysaa in qaar badan oo muhaajiriinta ka mid ah ay sheegayaan inay isku dayayaan inay ka baxsadaan xadgudubyo dhinaca bini'aadminimada ah oo ku haysta wadamada ay u dhasheen
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa waxa ay soo gebagabaysay kulankii ugu horreeyey muddo shan iyo labaatan sano ka badan kaasi oo ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha soomaaliya hay-adda ayaa sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu ka soo kabanayo dagaalka muddada dheer socday oo uu kor u kacay ilaa iyo in ku dhow afar boqolkiiba sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii warbixin ay tebisay wakaaladda wararka ee royters waxaa inoo hayaa maxamed cabdi sandheere korarka dhaqaale ee soomaaliya waxaa laga yaabaa inuu ka hooseeyo kuwa gobolka hase yeeshee dowladda waxaa dhiirigelinaya arrinta ah inuu qabsoomay kulankii sannadlaha ahaa ee hay-adda i m f ee soomaaliya hay-adduna ay sheegtay in tallaabo horey loo qaaday iyadoo xitaa xubnihii shir ka qayb galay ay nairobi ku shirayeen hay-adda ayaa kulankan oo dhacay bishan juun siddeedeedii ilaa iyo siddeedii tobankeedii kadib sheegtay in korarka dhaqaale lagu qiyaasay saddex dhibic toddoba boqolkiiba sannadkiina dhaafay ee laba kun iyo afariyo tobankii korarkaas oo ka dhashay dhinacyada beeraha dhismaha iyo isgaadhsiinta hay-adda i m f waxay intaasi ku dartay in iyadoo uu jiro horumar yaroo dhinaca amniga ah iyo abaarihii oo aan dhicin in xilliga dhexe korarka dhaqaalee sannadlaha ay u noqonayo shan boqolkiiba sidaasi oo ay tahay korarka dhaqaale kuma filaanayo inuu wax ka taro saboolnimadii jirtay iyo kala duwanaanshaha u dhexeeya labka iyo dhadiga warbixintan ay royters qortay ayaa lagu sheegay in sannadkii laba kun iyo afar iyo tobanka sicir bararku uu gaadhay hal dhibic saddex boqolkiiba waxaa kale oo la saadaalinayaa in korarka dhaqaale ee dhabta ah ee sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka uu noqdo laba dhibic toddoba boqolkiiba iyadoo sicir bararkuna uu sii ahaan doono ilaa iyo afar boqolkiiba warbixinta ayaa lagu sheegay in hay-adda i m f ay xustay in dowladda soomaaliya ay weli kusii tiirsanaan doonto kaalmadda dibadda iyadoo hay-addu ay ku baaqday in la kobciyo hay-adaha maaliyadda islamarkaasna la wanaajiyo waxyaabaha dakhliga kordhinaya warbixinta wakaaladda wararkii royters ayaa lagu sheegay in dibudhiska dalka ay ka mid tahay in la sameeyo hannaan federaal ah oo lagu dhaqo dal ay waxyeeleeyeen dagaallo sokeeye iyo kuwo lala galay fallaaga islaami ah hay-adda i m f ayaa laga soo xigtay in soomaaliya ay u baahan tahay inay heshiis ka gaarto hannaan maaliyadeed oo federaal ah kaasi ay ku jiraan bixinta adeegyada dakhliga oo lasoo ururiyo iyo in dakhligaasi la wadaago shirka hay-adda i m f waxaa qayb ka ahaa kulamo lala yeeshay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya maxamed aadan ibraahim wasiir ku-xigeenka qorshaynta cabdulaahi sheekh cali iyo guddoomiyaha bangiga dhexe bashir ciise cali
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee royters waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere haddaba qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna ayaa boggeena facebook waxa ay ku soo qoreen aragtidooda ku saabsan warbixinta i m f ee dhaqaalaha soomaaliya haddaan ku bilaabo maxamed saalax oo jooga magaalada xingolool ee gobolka sanaag waxa uu leeyahay waa arrin wanaagsan oo farxad leh runtii dalka dhaqaalihiisu waa kordhayaa ee waxaan dhihi lahaa buu yidhi in qurba joogta ha soo laabteen dowladduna ha dhiirogeliso beeraha kalluumaysiga iyo xoolodhaqatada cabdiraxmaan jaamac fuud waxa uu joogaa magaalada hargeysa waxaana uu leeyahay marka hore ramadaan alkariim waa ku faraxsanahay in dhaqaalaha soomaalidu uu sare u kaco laakiin haddii aynu shacab iyo dowladba gacmaha isqabsanno waxay ila tahay in aanu gaari karno horumar la taaban karo
barkhad dhaxaaji oo jooga magaalada jubba ee caasimadda waddanka koonfur suudaan waxa uu leeyahay waan ku faraxsanahay arrintaasi waana horumar la taaban karo laakiin weli waxa uu yidhi halkay qodaxdu ku mudan tahay lama gaarin kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen fikrado ay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenu ay noogu soo gudbiyeen boggeenna facebook
mar kale ayaan dhegeystayaal ramadaan kariim hawda idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta maxkamad khadka videoga ah uga soo hor muuqanaya daynal ruuf oo ah nin cadaan ah oo loo haysto inuu kiniisadda ku dhex dilay sagaal qof oo madow ah magaalada charleston ee gobolka south carolina guddoomiyaha gobolkaasi ayaa u sheegay telefishinka m b c in ay ku baaqayso in xukun dil ah lagu fuliyo ninkan warbixintan waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduri daali roof oo kow iyo labaatan jir ah ayaa dib loogu soo celiyay north carolina oo markii horeeto uu ka cararay kadib markii lagu eedeeyey inuu habeenkii arbacadii ee naga tagtay uu ku dilay sagaal qof mid kalena uu ku dhaawacay kiniisadda dadka madowga ay leeyihiin ee emmanuel ee ku taala charleston xuska iyo bororodiiqa dadkii dhintay ayaa ka socda duleedka kiniisadda madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa murugo iyo tiiraanyo ka muujiyey toogashadaasi ka dhacday kiniisadda waxaanu mar kaleeto diiradda ku saaray isagoo ka hadlaya dilka xakamaynta hubka maraykanka marar badan ayaan hadallo sidan ah soo jeediyey dadku waxa ay hore ugu soo adkaysteen dhibaatooyin noocaan ah marar badan ma hayno xaqiiqooyinka oo dhan laakiin waxaan ognahay in mar kale dad aan waxba galabsan la dilay sababtuna ay tahay qof u soo tafaxaytay inuu dhibaato geysto ay u fudud tahay inuu hub si sahla ku helo dowladda ayaa baaraysa faldambiyaadkaasi naciibka ah qof dumar ah oo ay qaraabo yihiin dadkii la laayay ayaa u sheegtay c n n in qof ka badbaaday dilkaasi uu u sheegay in ruuf uu ku yidhi dadkii kiniisadda ku sugnaa wakhtigaasi oo waxbarasho ku jiray oo dhammaantood madow ahaa waxaad kufsateen haweenkeennii waxaadna qabsanaysaan dalka waa in aan ku dhaqaaqaa waxa layga rabo in aan sameeyo wakaaladda wararka e a p ayaa ka soo xigatay ruuf saaxiibkii in eedaysanahaasi uu ka cabanayay in dadka madow ay dunida qabsanayaan loona baahan yahay qof wax ka qabta charleston ayaa iclaamisay isu imaatan loogu ducaynayo dhibanayaasha oo la qabanayo maanta oo jimco ah booliiska ayaa ilaa iyo hadda faahfaahin dheeraada ka bixin waxaa ruuf ku qaaday inuu geysto dilkaasi
warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay ibraahim xasan daandurey oo istuudiyahay la fadhiya
isbahaysiga mucaaradka ee denmark ee u janjeera dhinaca midigta dhexe ayaa waxaa u dabaaldegayaa guul ay ka gaareen doorashooyinka baarlamaanka ee shalay dalkaasi ka dhacay isbahaysigan uu horkacayo ra-iisul wasaarihii hore ayaa ah isbahaysi ka soo horjeeda ajaanibta dalkaasi degan waxayna heleen sagaashan kuraasta baarlamaanka ah halka xisbiga s d p uu helay siddeetan iyo shan kursi haddaba doorashadan iyo sida ah ay u saameynayso ajaanibta soomaalidu ay ku jirto ee degan dalkaasi denmark ayaa waxaa falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay saare maxamuud cali oo ah suxufiyad ku sugan denmark oo ka shaqaysa t v-ga s n t v ama t v-ga dowladda soomaaliya
ololaha doorashadan dalka denmark ayaa wuxuu bilowday saddex isbuuc ka hor xalay abaarihii labayo tobankii saqda dhexe ayuuna soo gabagaboobay doorashadana waxaa ku guuleystay oo haatan talada dalka la wareegay xisbiga vanistiqah ah oo la yiraahdo garabka bidix oo helay codad dhan sagaashan halka xisbiga dimuqraatigana uu helay social dimuqratigana uu helay siddeetan iyo shan labadan xisbi ayaa ah labada xisbi ee wadanka denmark ugu weyn xisbiyo kale way jiraan laakiin waxay hoos yimaadaan labadan xisbi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka denmark oo ahayd gabadha hogaaminaysa xisbiga social dimuqratiga ee la yiraahdo helitoni smith ayaa khudbad ay jeedisay ku sheegtay in looga adkaaday doorashada isla markaana ay wareejisay xafiiska ra-iisul wasaaraha furihiisa oo ay ku wareejisay ra-iisul wasaaraha cusub oo noqon doona laasluuka kaas muusan oo isagu hogaaminaya xisbiga bidix oo haatan talada dalka la wareegaya marka xisbiyadani maxay afkaartooda waa side maxayse ula micno tahay dadka soo galootiga ah ee soomaalida ay ka mid tahay
dadka ajanabiga ah wadankan ku nool dad badan oo fara badan ayaa ku nool oo ajanabiga dad dalkan denmark labadan xisbina waxay kaliyihiin social democratic iyo xisbiga vanistaqah ah oo la yiraahdo xisbiga garabka bidix kasoo jeeda xisbiga haatan la wareegay dalka ayaa waxa uu yahay xisbi inta badan ku loolamayay intii doodii doorashada socotay in ay kasoo horjeedaan ajaanibta dad dad ajaanibta dadka ah ee wadanka jooga dadka ajaanibka ee wadanka ku noolna waxay waxaa runtii aan dhihi karnaa oo soo food saaray welwel ay ka qabaan xisbigan haatan la wareega talada dalka maadaama xisbigan uu yahay xisbi kasoo horjeeda dadka ajanabiga gaar ahaan dadka qaxootiga ah ee wadanka jooga iyo kuwa soo gelayaba xisbigan ayaa inta ay socotay doodii ayaanu ka dhegeysanayna ama aanu uga jeedna in ay sheegayeen inay adkeynayaan bixinta sharciyada dadka qaxootiga ee kaamamka ku jira qaadashada baasaboorka iyo deganaanshaha isku keenida dadka kala maqan iyo yareynta lacagta ceyrta ah ee dadka aan shaqaynin ay qaataan runtii xisbiga kale ee socialkana waxa uu yahay xisbi dadka ajanabiga u roon soo dhaweynayay waxaan ognahay afartii sano ee ka horeysay xisbigan hadda socialka ee talada wadanka hayay intii ka horreysay waxaa hayay xisbiga vanistaqa ah ee garabka midig waxa uuna ahaa xisbi runtii aada ugu ad adag dadka ajanabiga ah runtii wax badan oo dadka dhibaya samayn jiray waxaan tusaale usoo qaadan karnaa in ay jireen dad soomaaliyeed oo aada u fara badan oo ku jiray kaamamka muddo sagaal sano ilaa iyo toban sano u dhexeysa oo aysan sharciyo siinin oo ay diidayeen in ay dadka ajanabiga wadankooda soo galaan runtii labada xisbi sidaas ayay kaliyihiin midna dadka ayuu soo dhaweeyey midna ayuu dadka dadka ayuu kasoo horjeedaa oo uu waxa uuba necab yahay dadka ajanabiga ee wadanka jooga waxa ay leeyihiin dalkeena ayaa nalaga qabsanayaa ma doonayno dad ajanabiya dadka inay kusoo bataan waxay yareynayaan waxyaabo fara badan oo ay kamid yihiin sida aan kuu sheegay sharciyada deganaanshaha basaboorka oo la adkeynayo lacagaha ceyrta ah oo dadka la siiya aan shaqaynin oo ay yareynayaan runtii welwel aada u fara badan ayay qabaan dadka soomaaliyeed keliya ma aha dadka soomaaliyeed ee waxaa la qaba dadka soomaaliyeed dadka kale ee ajanabiga ah ee wadanka ku nool marka ma jiraan wax walwala oo laga qabo in sharciyada qaarkood oo xisbigii horeo kale uu meel mariyey oo u daneynaya dadka soo galootiga ah in xisbigan cusub uu meesha ka saari doono ilaa ay haatan weli si wanaagsan looguma dhawaaqin keliya hadda waxaa la sheegay doorashada in lagu kala guulaystay dabcan waxaa jira wadahadalo iyo sharciyo runtii la meelmarin doono laakiin waxaan ka dhursugnaaba marka ay isku yimaadaan oo waxyaabahaas oo dhan laysla soo hordhigo iyo sida ay noqon doonto laakiin welwelka ugu badan dadka soomaaliyeed ay qabaan ayaan ayaa naqanaya adkeynta waxyaabaha badan ee iyo dadka ajanabiga quseeya gaar ahaan dadka soomaaliyeed xitaa waxaa jirta dad badan oo soomaaliyeed oo qaxootiya oo ku jira kaamamka oo aan weli sharciyo la siinin oo laga yaabo in dalka dib loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen runtii arrintani aada ayay u cusleyneysaa waana waxyaabaha inta badan dadku ay hadalhaynta ay maanta ugu badan ee laysla dhex maraya dadka ay yihiin sidoo kale hadalhaynta ayaa waxaa iyaguna ay ku kala duwan yihiin xitaa dadka deenishka ee wadanka u dhashay dadka deenishka qaar waxay leeyihiin social democratiga ee taageersan dadkan qaxootiga ee laga hadlaya arrimahooda dadkan haddii aysan dhibaata keenin dalkan ma aysan imaan lahayn mana aysan joogi lahayn marka waxa ay leeyihiin dadkan yaa dib loogu celin dalkooda ilaa dalkooda uu ka xasilayo runtii arrintani aada ayay welwel weyn ugu abuurtay dadka ajanabiga gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee aan dhihi karno familadoodu qaar wey ay ka maqan yihiin taasna waxay ahayd zahra maxamuud cali oo ah weriyo ku sugan denmark oo u shaqaysaa t v-ga dowladda soomaaliya waxay u warramaysa falastiin axmed iimaan
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka feeqdaada toddobaadka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa barakada bisha ramadaan iyo khibradda bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan soomaalida kuwaas oo meelo kala duwan oo dunida jooga barnaamijka waxaa marti uga ah sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi oo ku sugan magaalada gotemburg ee dalka sweden sheekh cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay imaamyada xarunta islaamka ee ahlusunna waljamaaca waana macallin maadada cilmiga bulshada ka dhiga dugsiyada dhexe ee magaaladaasi gotemburg barnaamijka waxaa sidoo kale marti uga ah sheekh maxamed cabdi daahir imaamka masjidka nuurulislaam ee magaalada cardiff ee dalka britain khadka telefoonka ee magaalada riyaad ee dalka sacuudigana waxaa isna marti igu ah cabditawaab sheekh axmed oo qoray buugaag ka hadlaysa arrimaha islaamka dhammaantiin soo dhowaada aan ku bilaabo sheekh maxamed cabdi daahir si kooban fadliga bisha ramadaan iyo waayaha dadka muslimiinta xilliga soonka sannadihii lasoo dhaafay iyo sanadkanba الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أن أولا وح وين مارتي la isugu bishaareeyo bisha ramadaan nabigana waa ugu bishaareyn jiray rasuulka alayhi salaatu wasalaam dadka asxaabtiisa ah axaadiista uu ugu bishaareyn jiray waxaa kamid ah inuu odhan jiray rasuulku alayhi salaatu wasalaam xadiis anas ibn maalik uu wariyey hada shahru ramadaan ja'akum kani waxa weeyaan bishii ramadaan oo idin timid tuftaxu fiihi abwaabu aljanna albaabada jannada ayaa la furaa wa tuqlaqu fiihi abwaabu annaar naarta albaabadeena waa la xidhaa watusalsalu fiihi shayaatiin waxaana la katiinadeeyaa oo katiinada lagu dhejiyaa shayaadiinta marka ilaahay inagu daro kuwa ramadaanka ee maaragtay muxuu ahaa laga xoreynayo naarta fadaaisha ramadaanku waa fara badan yihiin waxaad weydiisay sideed u soontaan alxamdu lilah ramadaankan hadda aan soomayo waxaan waddankan joogay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii waktigii anigu aan imid ramadaanku may buu ahaa may ayuu gelayay scotlandna waan joogay oo tobanka ayaanu afuri jiray labada iyo rubucna salaada subax baanu tukan jiray oo waxaanu aada isugu dhoweyn qoladan scandinavianka oo hadda sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiudiin celi uu ka hadli doono insha allahu tacaala hadda oo aan kula hadlahayo waxaanu afuraynaa anagu sagaalka iyo toddobiyo soddon midhidh marka ay tahay maqribka sida aan ka warqabo waanu ka hor xoogaa baanu ka horeynaa qolyahan scandinavia su idiin sheegi doono waxaanan suxuranay xalayto labadii iyo waxaanu joojinay labadii iyo waxay wuxuu dhashay muxuu ahaa fajrigu labadii iyo laba iyo conton minute marka saasuu marka waktigu u dheeryahay laakiin mar haddii habeen iyo maalin ay jiraan waxa weeyaan waa dadku waa soomaan si wanaagsan bay u soomaan waxaana intii anigu hadda kaadif aan joogay oo laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii ilaa haddeer aan ku arkahayay in dadka ku tartamaya in masaaj masjidka lagu wada afuro ragga oo dhan gaar ahaan dumarkana qaar baa yimaada si wanaagsan baa loo afuraa oo si wanaagsan baa loo casheeya meel kalena kama soo gashay iyagaa iska ururiya alxamdu lilaahi waan gartay qodobka isagoo faahfaahsan baanu iman doonaa aan u tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi sidii sheekh maxamed cabdi daahir uu sheegay saacadada dheer baa laga sheegaa dalkaas waxaa la sheegaa in gobollo ka mid a sweden ayna cadceduba maaragtay ka dhicin oo iftiin tahay marka bal haddaad sawir naga siisid sida ay noloshu tahay gaar ahaan xilliga rabadaanta بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على حبيبه وخليله وخيرته من خلقه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد أن waxaan rabaa horta kow ilaahay inaan ugu mahadnaqo bishii barakaysneed bishii fursadda iyo khayrka ahayd ee noo timiday sidau sheekh moxamed sheegay ayadoo marti ah marka rabbi ayaa mahad leh waxaan rabaa inaan ugu tahniyeeyo ugu bishaareeyo ugu hambaliyeeyo muslimiinta meel oon ay joogaanba in fursaddaa laga faa'iidaysta insha allah wakadalika ikraamu dayfi min ajzaai iimaanina laa tatajaza martida in la marti qaado oo lasoo dhaweeyo oo la karaameeyana iimaankay ka mid tahay marka waxaa weeye haddii aan ku hormaro sweden waa weynta juqraafi ahaan wadamada yurub ugu weyn oo ugu dheer bay ka mid tahay waxaa laga yaabaa sweden hadda aan kaala hadlayo waa gothenburg gothenburg haddii aan soo qaato saacadaha imsaaga asu dhaco saakay hadda oo ramadaan maanta waxaan imsaagnay labadii iyo labaatan caawa wuxuu afarku ku beegan yahay tobanka iyo toban iyo sideed markay tahay ayuu ku beegan yahay hadda jadwaladan la sameeyena waa iska jadwallo oo calaa wajhi listinaas loo sameeye fii nafs fii nafsi alamri ma aha ma si kala duwanaan karaan laakiin kan haddaan ahaayo waxaa weye waa sida badan halka la ictibaaro oo la yidhahdo islamic informaconis forenin ha la yidhahdo sida badan la ictibaaro waaye marka horta waa sidaa saacadahaasaan sumaynaa waa mu saacada ku dhow yacni labaatan saacadood laakiin markii la fiirsho waqooyiga waddanka haddii la aado sida kirone iyo owmiye iyo meelaha markii la fiirsho gobolada waktigan hadda aan ku jirnay june maba dhacaysaba qoraxda marka waxaa weeye waxyaalaha la yaabka lahay kamid tahay oo aan theorical uhaysanay markaan bilaada saxaraha ka hooseeya aan joognay ee ilaahay qur-aankiisa aan ku arkayna yuliju leyla cala annahaar wayuliju nahaara cala alleyl ayadoo practicalaan u imaanay marka anigu waxaan joogaa labaatan sano ayaan joogaa magaaladan gothenburg iyo sweden guud ahaan iyo yurubba wax badan baan mataqaanaa ayaan ka aragnaa aayaadka ilaahay ay kamid tahay muslimiintu marka maasha allah sidau sheekh maxamed sheegaan la qabaa waxaa bato waktiyadan waktiga la yidhaahdo interactionka muslimiinta iyo tacaamulka iyo isla jirka iyo nooleynta haddaba la ku roon yahay ayaamu ramadaana walayaaliih bisiyaami walqiyaam ay ku nooleeyaan muslimiinta marka intaasu waxay tahay macluumada guud ayaa hore hadda waxaa jirto yacni lajna timid meeshaan oo isugu yeertay oo ka socotay almajlis alurobiyu liliftaai walbuxuur ka timiday ee masjidka weyn ee gothenburg a'imada isugu wacday ee wadabaxsi loo diri waqooyiga waddankan marka hadda waxaan sugaynaa natiijadii yacni baaritaan ay samaynayaan sanadii hore waxaa jirtay in mataqaanaa ou majliskaas yurub ku yaallo oo ixaaleeyey sanadan lala sugaayay inay ka keenaan baxsi la samaynayo xagga ama falaki ahaan iyo tawqiiti ahaan nooc walbaba marka alxamdu lilahi kollay xaalku waa sidaas aan idinkugu warram haddii aan soo koobo waan gartay aan u tago khadka telefoonka magaalada rayaad dalka sacuudiga waxaa ku jira cabditawaab sheekh axmed oo qoray dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha islaamka cabditawaab waxaad joogtaa magaalada rayaad sidaan xusay waana dhulkii barakaysnaa ee sacuudi carabiya ee labada xaram ay ku yaaleen waa dhul kulul gaar ahaan xilliga xagaaga xilligan aanu ku jirno kale marka bal waxaad iga warantaa dadka sacuudiga ku nool iyo dad kaloo laga yaabo in meelaha adduunyada kale idinka yimaadaan oo ay sacuudiga bishaas ramadaan ku qaataan sida ay noloshoodu tahay iyo tasiilaadka ay helaan dadka ku nool meeshaasi maadaama dhulku yahay dhul aada u kulul oo sida caadiga bini aadamka ayna xamili karin haddayna helaynin waxyaabo kale oo fududeeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد aad iyo aad ayaan ku salaamaya adiga iyo mashaaikhda kale waxaanan bishan barakaysan fadligeeda ilaahay iyo khayrkeeda hayna siiyo ilaahayna haynoo fududeeyo cibaadada guud ahaan muslimiintana meel kastay joogaanba ilaahay bishan bisheeda kale khayr iyo wanaag ha ku gaadhsiiyo dhibaatooyin badan baa jira muslimiinta guud ahaan dhibkaana ilaahay ha ka qaado haddaan usoo noqdo magaalada riyaad ama sacuudiga ama khaliijka saan ogsoon nahay gaar ahaan sacuudiga oo kale waa wadan barakaysan waa wadan dawladda ka jirta iyo culummada iyo muslimiinta guud ahaanba maadaama uu yahay ramadaanku rukni kamid a arkaanta islaamka oo uu yahay ruknigii afraad aad iyo aad looga qadariyo nolosha guud ahaan dadka ku nool way way isbedelaysaa iyada oo aan bisha la gaadhin waxaad arkaysaa laamiyada iyo meel kastood marto waxaa ku qoran boodhadh bisha lagu soo dhaweynayo shirikaadka iyo meelaha waaweyn ee subermarketyada waxaa laga sameynayaa dhimis ku saabsan qiimaha waxyaalaha la adeegsada xagga cuntada gaar ahaan oo qiimo yacni dhimid weyn ayaa lagu sameeyaa guud ahaanna waddanka oo dhan hadday tahay shaqooyinka dawladda ama hadday tahay shaqooyinka gaarka loo leeyahayna jadwalkeedu wuu isbedelayaa ama ha ahaato saacadaha la shaqeeyo ama ha ahaato shaqada waktiga ay bilaabanayso waddankan sida caadada ah waxaa laga shaqeeyaa sideedda subaxnimo
dowladda shaqadeedu waa sideed saacadood inta badan dadka bareefadka ka shaqeeyana toban saac iyo wax lamid ayay shaqeeyaan marka guud ahaan waa lasoo gaabiyaa oo laba saac ayaa laga dhimaa bilowgana shaqada waktigay bilooba bilaabanaysana laba saac ayay dib uga dhacdaa oo dadkii sideedda subaxnimo gelayay tobanka ayay galaan waa waxaa la odhan karaa bishan soonku inkastoo uu isagu naftiisu yacni anu hadda toban sano ka badan ayaan joogaa uu isbedelay waktigiisu oo hadda waxaa laga soomayaa riyaad oo kale shan iyo toban saacadood oo toban iyo shan daqiiqo dhiman afar iyo toban shan iyo toban saacadood taqriiban wayna kala horeeyaa wadanka naftiisa jidoo kale dadka degan waxay naga dambeeyaan nus ayay naga sii dambeeyaan marka si guud waa jawi ku dhisan rawxaaniyaad iyo qofku cibaadada wuxuu helayaa hadday noqoto dhankii shaqada hadday noqoto madaahirta guud ee magaalada oo wada xidhan oo meelihii wax cuntada iyo yacni aadan arkaynin qof afuran xataa hadduuna muslim ahayn dadaan muslimiin ahayn baa joogo ka shaqeeya iyagoo ilaalinaya nidaamka guud ee waddanka ka jira ayaa waxaad dareemaysaa in dadku say u soomeen oo dhan noloshu ay u sooman tahay marka jaaliyado badan ayaa ku nool oo waddankan waxa weeye muslimiinta dad badan oo aada u fara badan oo muslimiina oo meel walba ka yimid degaan ahaan oo ama shaqo ama wax kale waxbarasho u jooga ayaa jooga waxaa laga yaabaa dadka dee yurub taga iyo mashaaikhda hadda meeshay ka sheekeynayaan oo kale waa ummado kale iyakana ku nool laakiin soomaaliya oo kale dadka degan waxaa laga yaaba markaan ka imaanaynay soomaaliyuna inaad arkayso laakiin markaad halkan timaado waxaad ku dhex dhacaysaa caalamkii muslimiinta gaar ahaan oo lasoo wada aruuriyey laakiin waxaan kusoo koobi karaa jawigu wuxuu isu bedelayaa bisha ramadaan in aad yacni isagoon bishu soo dhaweynna la dareemo diyaargarow laga dareemo markii bishu ay bilatana masaajid hadday noqoto iyo shaqadii hadday noqoto iyo maalintii noloshii iyo qaabkii oo lagu saleeyay ramadaanka iyo soo jeeditaan habeenkii oo shaqadu ay u badan tahay hadday noqoto intuba waa jawi ku dhisan ramadaan ahaan ku dhisan weeye waxaa kaloo xubsid mudan in yacni masaajida oo kale culummadu waxay afka ku dhufteen in dadku ay isugu yimaadaan oo la waxeeyo yacni waxaan ka wadaa masaajida oo kale riyaad markaad fiiriso gaar ahaan sacuudiga guud ahaan sacuudiga waxaa bilowday in laga agdhiso inta badan masaajida waaweyn masaajid yar oo dee xaafad ku yaalla mooyeen in laga agdhiso teendhooyin waaweyn oo masaajidka cadadka uu le yacni dadka ku tukanaya lagu qiyaasayo oo iftaar saa'im lagu sameynayo jidadka oo kale markaad soconayso oo dadku laga yaabo wakti adoo shaqo ka yimid ama inuu ku yani uu kugu galo waktigii afurku waxaad arkaysaa dad ahlu khayra oo laga yaabo dadka xataa qaarkood inaynan wax badan haysanin laga yaabo intuu dukaan yar galo uu kasoo galo kartoon biyo ah inuu isku daya ajirka iyo fadliga isagoo raadsanaya inuu dadka inuu markaa biyaha ugu qaybiyo ishaarooyinka iyo meelaha ay taagan yihiin si markaa ay uga faa'iidaystaan oo iyaguna ajirka ay u helaan marka waa guud ahaan wadanku saas ayuu isu bedelayaa noloshiisu waan gartay sheekh maxamed cabdi daahir cabditawaab waxa uu ka hadlay kala duwanaanshaha bulshooyinka muslimiinta wadanka sacuudiga ku dhaqan waxaan hubaa wadankaad joogtida britainna in sidaasi lamid ah ay jiraan ummado kala duwan muslimiinka kala timid asia tusaale ahaan bakistan india bangladesh iyo africa iyo bariga dhexe intaba marka bal mid walba bulsho walba iyo gudashada ramadaanta iyo cibaadooyinka kale iyo kala duwanaanshaha ay bulshooyinkaasi muujinayaan bismillahi raxmaan raxiim halkan waa hadda waxay noqotay dadka qaxootigaha yimaada ilaa afghanistan ilaa ruushka ilaa africa dhan kastaba waxa weye waxaad arkaysaa masa masjidka markaad soo gasho waa waxaan u bixinay weliba xaafadda anagu aanu deganahay mini united nations yani waa umamad mutaxida oo isu timid wey waxa weeyaan hadday tahay cardiff hadday tahay london hadday tahay birmingham hadday tahay lester yani meel kasta oo aad mxuu ahaa magaalo magaalo kasta oo aad tagto waxaad arkaysaa dad fara badan oo kala duwan oo isla afuraya oo isla soomaya oo isla asiirinaya intaas waxaa intaa weheliyay dadka soo islaamaya oo iyagana masaa masaajidii jooga kaayaga oo kale mathalan waa joogaan dad yani soo islaama oo hablo leh oo inamo leh yani marka waxa weeyaan dadku aad bay u kala duwan yihiin dadkaasaana fi xaqiiqa dadka soo islaama waxyaalaha ay ku ta'asuraan ay aada u jeclaysaan waxaa kamid ah ramadaanka markii la soo galo sida dadku ay xusuusinayaan iyo isla cunka iyo isla salaamista iyo maaragta muxuu ahaa ismucaanaqaynta muxuu ahaa laabta la isa saarayo iyadoo la wada qoslayo waa wax aada iyo aada u taasiiriya qeybna ka qaata in dadku ay soo islaamaan fi lxaqiiqa yacni haddii dadka muslimiintihi ay dadaalaan waxaan anigu isleeyahay dadkaa yurub degan way soo wada islaami lahaayeen weli innaga ayaa loo baahan yahay inaan tusno naxariista islaamka iyo iyo wanaagga oo la iska ilaaliyo waxyaabaha qaarkood ee mathalan ay dhici karto inay ka didahayaan sida qaraxyada adduunyada ka dhacayo oo kale oo islaamka loo aaneynayo inay beeniyaan baa loo baahanya dadka muslimiinta ah fi ficilkoodana ay ku muxuu ahaa ku beeniyaan oo ay tusaan naxariista islaamka qawlkoodana ay ku beeniyaan si markaa dadka ay usoo islaamaan fi xaqiiqana dad fara badan oo lagala hadlay markii dambe iyaga oo markii hore diidanaaba islaamka qaar badan baa soo islaama yidhi saa maanan moodeynin waan gartay marka aada iyo aad baa maaragtay muxuu ahaa ramadaanka uu maaragtay muxuu ahaa uu wax noo taraa xataa faafinta islaamka nacam waan gartay faaqidaada qodobkaasi iyo gacanka hadalka waan u iman doonaa haddaanu tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi inaad tahay imaam ka sokow waxaad sidoo kale tahay macallin dugsi dhexe oo dhiga maadada culumta bulshada marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo falgalka ardayda muslimiinta iyo iskuullada ka jirta dhibaatooyinka ay la kulmaan iyo sida haddii aad idinku tihiin macallimiintii weliba diinta islaamka matalayay aada u furdaamisaan بسم الله الرحمن الرحيم runtii waa qadiya aada iyo aada u muhiima bini aadankuna sidiisibu waa isi saameeyaa yacni ardayda soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan jaalidaha kale muslimka ahee joogo waxa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin wadankan wadan aada loogu dadaalay waayey xagga mataqaanaa alcadaala alijtimaaciya waxay yidhaahdeen iyo furaska oo markaas dadka la wada siiyo yacni equal opportunity la wada leeyahay marka waxbarashadana waxay kamid tahay fursadahaas meesha ka jiro ramadaanka waxaa weeye yacni runtii waa waa xaqiiqo saameynteeda leh oo dhammaan kaa'inaadka si toosa u saameynayso hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin waayeel had dhinac walbaba yacni dabaqaadka kala duwan ee bulshada saameyn toosay ku leedahay marka tusaale waxaad arkaysaa iskuulaadkii way aqbaleen ardayda matala qaar waxaad arkaysaa ada muraahiqiina ama mataqaanaa kuray ah oo ku dhahaya waan soomaynaa iskuulaadkii way aqbaleen waxay u sameeyeen yacni meelo gaar ah ay ku nastaan markii ardaydu ay qalada aadayaan oo kale meelo gaar ay u sameeyeen ay dhex galaan ay yacni ku qaataan mataqaanaa xoogaa istiraaxa waxaa kaleetooda oo jirto hadduu alla kuu roon yahay in sida aan sheegay dhalinyaradu ay meelo badan isugu tagaan masaajidda ay kamid tahay ay kamid tahay hadduu alla kuu roon yahay marka intaas oo dhan waa xaqaa'iqa jirto fadaa'il iyo wanaag iyo furas o iyo ruuxaaniyad oo soomka wata waay laakiin dhinaca kale markaan fiirinana xoogaa runtii waxaan aada iyo aad ula kacaan ku faydnaha oo runtiina nagula cusub oo soomaali haddaana ayna soo gaaray xaqaa'iqdan aan kuu sheegay oo oo oo finaamina taagan ah oo dhinacii mataqaanaa dhalinyaradii ku saameynta ku leh waxyaalahan xisaabaadkan ijraamiga ah ee criminal criminalitiga ah iyo dhinac kale xagjirnimadii ayadana sidaas oo kale oo nafteedii meela meela waxay noo fadhiisatay khatar ah oo dadku ay mataqaanaa hadda mararka qaarkood dhalinyaradii kaligood lagumaba aamini karaba inay masaajidii meelaha khayrka loo diro waan gartay waa waa arrin taagan oo soomaalida qurbaha ee dhammaan wada haysata hadday noqoto waqooyiga maraykanka canada iyo america iyo weliba yurub intaba soomaaliyana dabcan waynu garanaynaa waxa ka taagan cabditawaab sheekh axmed waxaa tahay nin qoray bugaag ka hadlaya arrimaha islaamka waxaa ka mid a buug la yidhaahdo khawaarij sifaat alkhawaarij sifaat alkhawaarij ama tilmaamihii kuwa diinta ka baxay marka bal waxaad noo sheegtaa shalay oo ay ramadaan kow ahayd waxaa dhacay dhowr weerar oo ururka al-shabaab uu sheegtay inuu qaaday gobolka gedo iyo gobolka galguduud gaar ahaan meeshii uu ka socday shirkii dowlad goboleedka gobollada dhexe soomaaliya loogu sameynayey markaa bal in weerar la qaado bil barakaysan laguna qaado dhul islaama gudihii maxaad ka odhan lahayd
bismi illaahi araxmaan araxiim walaal horta waxaa weeye shareecada horta culamo badan baa kula fadhida waaweyn culamo badan oo kalena way joogtaa waxa weeye aniga mawduucan isaga ah oo arrimaha ku saabsan qofka muslimka ah inuu ama isagu isdilo ama uu qof kala dilo ama si guud dad aan gaar ahayn oo maxkamad aan lasoo taagin oon intuu galay faldembiyeed shareecadu aan maxkamad lagu saarin qof ama jid iska mari ama masaajid jooga ama suuq jooga in wax la yeelo arrimaha wax badan ayaan baaray oo aan ka qoraa kitaabka aad sheegayso sifaat alkhawaarij kama waradat fi nasuus oo la taabacayna uu jiraa waana arrin muslimiinta maanta meel kastoo la joogo arrimahan waxyaalahan dhacaya iyo axdaadta waaweynta dadka dalabatulcilmiga iyo culummada arrin ihtimaamku haysa weye marka su-aashu ma aha hebel muxuu sameeyey iyo hebla maxay samaysay su-aasha dhabta waxaa wey laisweydiinayaa shareecadu maxay ka qabtaa qofka bilow-aadmigii horta isagu inuu isdilo xaq ma u leeyahay inuu qof bilow-aadmiga go-aan ku gaadho inuu naftiisa dilo waa maya nafta ilaahay baa abuuray ilaahay baa leh waxa weeye ammaanay kuu tahay waxa weeye ina linafsika calayka xaqan weeye xuquuq way kugu leedahay marka inaad goyso adu xaq uma lihid haddii qofku naftiisa uu gooyana sida nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslimka man qatala nafsahu bishayin fi dunya cudiba bihi yowma alqiyaama qofkii naftiisa dila oo adduunyada wuxuu isku dilay unbaa qiyaamada marka la tagana lagu cadaabaya xadiisaas way badan tahay man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi naari jahannama yataradda fiihi khaalidan mukhalladan fiiha abadan yacni waa wax hadduu hadduu iska soo tuuro oo darbi iska tuuro hadduu suun isku xidho wuxuu isku dilay qofka bilow aadmigaa unbaa aakharo lagu ciqaabi masaladaasi waa masale dadka shareecada yaqaana aad iyo aad waadix ugu ah waxaa ku xigta qof muslima oo laa ilaaha ila allahu muxammedun rasuulullahi leh in la dilo oo si ula kaca oo kasa loo dilo aayaddii qur-aanka ahayd bay iyadana ku caddahay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shan cuquubo ayaa loogu goodiyey oo alle wuxuu leeyahay qofkii qof mu'mina si ula kaco u kasa dila ood ugu talagashay kamay baa laga saari fajazaahu jahannamu waa abaalkiis waxa weye waa naarta jahannamo khaalidan fiiha inuu ku waaraadana wagadiba allahu calayhi walacanahu carada alle iyo lacnada alle wacadda lahu cadaaban aad iyo aad bay u badan tahay anigu kitaabkayga waxaan kaga hadlay sifaat alkhawaarij arrintaasoo faahfaahsan iyo dadka waxaa samaynaya waxyaalaha afkaarta khaldan ee ay ay qabaan waxaa kamid ahaa axaadiisa nabiga oo aad u tira badan kulu dambin casa allahu an yakfirahu ila ma man maata mushrikan aw mu'minin qatala mu'minan mutacamidan allah subxaanahu watacaala dembi kasta wuxuu mudan yahay inuu dhaafo qofkii gaalnimo ku dhinta ama qofkii qof mu'mina si ula kaca u dila mooyeen waa abu daawuud xadiiskiisii waa garta aad baad umahadsan tahay waayo aan xusuusiyo dhegeystayaasha in aan gudaha kaga jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno wanaagga bisha ramadaan iyo khibradaha ay bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku dhaqan waddamo kala duwan oo caalamka ay kala kulmaan bishan waxaana martiigu ah sheekh maxamed cabdi daahir oo khadka telefoonka cardiff ee dalka britain ku jira sheekh cabdiraxmaan muxiidiin celi oo khadka gotemburg ee dalka sweden ku jira iyo cabditawaab sheekh axmed oo khadka magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya ku jira haddii aan dib ugu noqdo cardif iyo sheekh maxamed cabdi daahir aan u gudbo mowduuc kale istaakulayntu iyo isgargaarku bisha rabadaan waa wax aad loo loo ammaanay dadka reer britain saan sheegay muslimiin aad u kala duwan bay leeyihiin ra-iisul wasaaruhu habeenkii uu rabadaan soo gelaysay waa david cameron wuu hadlay isaga oo dadka ugu tahniidinaya maaragtay imaanshaha bisha ramadaan waxyaabaha uu bulshada muslimiinta aadka ugu ammaanay oo ku tilmaamay inay kow ka yihiin waxa weeyaan istaakulaynta isagoo ereyga zakaatna sheegay marka bal sawir naga sii sida dadka reer britain ay arrintaasi ay maaragtay ugu heelan yihiin iyo haddii ay jiraan ururo soomaaliya oo kaalin ka geysta taakulaynta dadka tabaalaysan bisha rabadaan ee dalkii soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim horta shaki igama jiro in maaragtay muxuu ahaa masaladaas ummad lamida ummadda islaamka inay jirto u malayn maayo sida ay isu taakuleeyaan mar walba gaar ahaan bishan ramadaan hadee rasuulkeena alayhi salaatu wasalaamna waa uu ka sheekeeyey masaladaas oo dee bishan ramadaan waxyaalaha khayrka leh ay leedahay waxaa kamid ah in dadka sooman loo kaalmeeyo rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man fatara saa'iman falahu mithlu ajrihi min gayri an yunqasa min ajri saa'imi shay ninkii qof sooman afuriya wuxuu helaa ajri la mida ajrigii uu shaqaystay ninkaa sooman kaa soomanna ajrigiisii waxba lagama nusqaamiyo marka bishani waa bil deeqsinimada aada iyo aada loo ammaanay xadiidka ibnu cabaas radia allahu canhuma waatuu yidhi falaa rasuulullahi marka yani rasuulka alay salatu wasalam xadidku waa dheeryahay yani inuu maratay jibriil u iman jiray habeen walba aadna aadna uu maratay muxuu ahaa uu deeqsi u ahaa markaasuu yihi falaa rasuulullahi sal alay wasalam xiina yalqaa jibriil ajwadu cala alkhayri min min arriix almursala marka aada iyo aad baa maratay muxuu dadka muslimiintiihi ay lacag isaga ururiyaan gudaha britania masaajid walba waa laga afuraa sidoo kale dad fara badan ayaa waxay ururiyeen lacag oo ay u diraan wadankii si loogu afuriyo laba xaalayna ku timaadaa saddex xaalo xaalad fardi ah oo qofka qaraabadiisii oo lasoo xiriidho darteed uu lacag u diro ama dad ay is yaqaanaan dad ay jaar ahaan jireen wahaakada waxaa kaloo jira qaraabada nafteeda intay lacag iska ururiso qaraabadoodii kale u dira waxaa kaloo jira maaragtay muxuu ahaa dad iyagu isxilqaamo ururo voluntary organizations ah oo intay wax ururiyaan dabadeedna u dira dadka muxuu ahaa masaakiinta ah hadda beri dhaweyd urur muxuu ahaa ay gabdho soomaaliyeed ay wadaan ayaa lacag ka ururiyey meeshan haddana maaragtay muxuu ahaa dadkii loogu talagalay gaadhsiiyey marka waxaa loo baahan yahay un in lasii laban laabo masaladaas laakiin waxaana aada iyo aad ugu bogay sida aada isugu xilqaamay sida dadka kasoo noqonaya yemen ama yementa ama soomaalida ama keyrkoodba ah ee dagaalka hadda ka bilowday meesha la yidhaahdo yemen sida aada loogu gurmaday aad baan ugu riyaaqay waxaana loo baahan yahay in lasii laban laabo insha allahu tacaala weliba bishan ramadaan in lasii laban laabo oo dadka masaakiinta ah wixii latak wixii la tari kara la taro hal masalo un baan ka digayaa masaladaasi waxa weeyaan alakh cabditawaab khayr allah siiye mawduuci uu ka hadlay asbaabaha keena waa dadka ahludiinka ah mamanaanta ay ku maman yihiin siyaasadda marka siyaasadaha noocaas oo kaleenta ah ninka caalimka ah ee dadka waxbara ama taalibul cilmiga waxbara uu ka khayr badan yahay wax badana siyaasiyiinta sababta oo ah ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka hadlahayay dadka markuu ka hadlahayay dadka wanaagsan ee aynu inaga ilaahay ka barino maalin walba inaynu dariiqoodilana mariyo ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim hayr lmaqduub calayhim wala daaliin nimankaa ilaahay u nicmeeyey waxaa lagu fasiray fi suurati annisa oo ilaahay uu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa walsaalixiina waxasuna ulaka rafiiqa nebiyada qolada ku xigta waa asidiiqiin culimada waxay yidhahdeen asidiiquuna hum alculamaa culimada radbaaniyiinta wey marka waxaa loo baahan yahay in si dilalka iyo mashaakilka uu u yaraado in dadka culimadii ay ujeedsadaan hidaaya dadka inay hanuuniyaan ogaadana haddaan nabad la helin waxba la soo tari karo haddaan nabad la helin maaragtay muxuu ah masaakiinta ayaa badanaysa nabaddu waxay keenaysaa in cilmiga la barto in cilmiga kan adduunyadana la barto kan aakharana la barto masaakiintana way shaqaysan lahay ramadaanka iska dhaaf kun boqol iyo so boqol iyo konton sanadood ka hor fatwo ay soo saareen culimada soomaaliyeed ayaan maalin dhaweyd ka akriyay internetka oo nin sacuudihi uu soo saaray oo uu yidhi aabahay baan ka dhaxlay culimada soomaaliyeed boqol iyo konton sano ka hor waxay soo saareen fatwo odhanaysa way banaan tahay sadaqaadka dadka dadka soomaalida ah in loo gudbiyo sacuudiga iyo jaziirada carabta oo markaa dee tacbaan ahaa maxaad u malanaysaan berigaas de nabadda inta way ka badnayd barwaaqada way ka badnayd bal waxaan odhan karaa niyad wanaagga iyo maaragtay muxuu ahaa cibaadaduna halka waa ka badnayd marka maanta haddii la isleeyahay cilmigii baa farabatay waxaa loo baahan yahay cilmigii inuu camal keeno camalkaasna waxaa ugu horeeya in wax la istaro waxa ugu horeeya in la istara loo baahan yahayna warwaa laisbadbaadiyo oo dilkan iyo rafaadka iyo mashaakilka jira bal ramadaanka aan ka faa'iidaysano inaynu ujeedsano xagga khayrka iyo wanaagga wakti fidnaa lagu jiraa rasuulkana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi halkaa xadiis halkaa xadiis baan ku darayaa oo aada u gaaban alcibaadatu fi lharj ka hijratin ilay waktiga fidnada ay socota in la cibaadaystaa waxay lamid tahay in laisoo hijrooday ajargeedii bay lamid tahay marka ramadaankan aad aan uga faa'iidaysano wax istar kow ay ka tahay nabadda in la xoojiyo jazakum allahu khayr waan gartay gebagabadiinu kusii dhownahay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi haddaynu dib ugu noqonno eh, dadkii cibaadaysanayey eh, waxaa jira dad badan oo yurubta ka taga saacadaha dhaadheer eh, ka fogaada oo haddii dhaqaalo u saamaxo taga ama soomaaliya ama dalalka carabta gaar ahaan eh, dhulka barakaysan ee makiya madiina bal sawir naga sii sida arrintaas ay ugu baahsan tahay eh, dalka sweden dhexdiisa آه، بسم الله الرحمن الرحيم ورنتي waxay kamid tahay xaqaa'iqdan yani kownka ka dhacayo in habeenkii iyo maalinku meelna ay wada eg yihiin ay jinjin yihiin meelaha qaarna ay kala dheer yihiin marka waa xaqiiqo jirto sideedaba waxyaalaha la rabo waxay tahay markii hadda haddii aan nahay dadkan jaaliyadii muslimka ee aad ee qarbiga ku nool gaar ahaan wadamadan ay ku badan tahay yani waktiga haddaan summer timeka la yidhaaha ee maalintu dheerto habeenkii uu yar yahay saacado kooban uu yahay dadku waa saddex nooc sidoodaba dadku saddex firqo waaye dad waa ijtihaadaan taxari iyo dadaal bay sameeyaan waxa waaye meesha ay degan yihiin bay ku dadaalaan ama waktiga ha qiimeeyaan ama oon horta meeshan suurtagal maahan inaad aragtid bishii inaad aragtid suurtagal ma aha habeenkii dhalanayso masalana marka ijtihaad caynkaas dad sameeya way iska jiraan dad kalena waxay yidhaahdeen hadduu alla ku roon yahay sida hadda abrodkii aan kuu sheegay ama hay-addii la dhihi jiray almajlis aleurobiyu liliftaai walbuxuuth ayay ayagana ka talaqiyaan mataqaanaa ay ka qaataan xagga mataqa qaabkay ku soomi lahaayeen soonkii iyo salaadii iyo xagga tawqiidka iyo waxyaalaha qaar kalaa jiro nuoc kalaa ayagana waxay yeelaan waxay ku daydaan wadamo kale oo ka baxsan wadamadan mataqaanaa sweden oo kale oo waddanka sweden waxay leeyihin cala sabiil mithaal waxaan ku xiranaynaa soonka ama soomaaliya ama sacuudi carabiya ama waddan kale aan ku xiranaynaa soonka dad saasna waa jiraan marka dad kale oo waxaa jira iyakana safraya sida adigu sheegto oo dhahayo meeshaan labaatan iyo saddex saac iyo labaatan saac inaan soomo iima sahlana marka yani raranayo laakiin fursaddaas dadku ma wada haystaan marka anigu waxaan dhihi lahaa oo aan rabaa inaan ujeediyo culamada so- muslimiinta ah caamatan inay keenaan xal eh, muslimku ay eh, jaaliyada qarbiga ku nool ay ku soomaan oo la wada raaco ilaahayna waxau nagu amray inaan dhammaantayn asiga wada caabudno kutiba calaykum unu yiri kutiba calaa furaadaakumna ma dhihin kulligiin baa laydinka rabaa marka way fiicnaa laheyd in la helo marka eh, runtii xaqiiqatan waa qadiya fikiya oo u baahan in la cilaajiyo oo baaritaan badan u baahan hadda sanadka hore waxaan xasuustaa mar ay ay ay mataqaanaa majliskan oo oo oo ku yaalo oroba ee fataawaha iyo buxuusta loogu talagalay inay qadiyadda ay yara irjaa'iyeen ay sanadan u dib dhigeen hadda waan sugaynaa hadda wafdi culama ah oo meeshaan ka baxayo hadda jaray sagaalka bishii june marka waxaan sugaynaa natiija insha allah dhinaca kale waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto mimbarkan galabta aan aan saaranahay oo ah meelay ummadda soomaaliga wada maqlayso waxaan rabaa ummaddan ummadnimo ayay mataqaanaa runtii u burburtay ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa institution iyo mu'asasaad iyo iyo leadership waa muhiim noloshay muhiim u yihiin laakiin waxaa ka muhiimsan umadnimada ummaddan in la soo celiyo nationhoodka ummaddan in la soo celiyo nationhood nationhood haddaa maqashid ama umadnimadan waxay ka cibaaro tahay macaani fara badan oo nabiga dhaxal reebay calayhi salaatu wasalaam hoos ummadda u reebay oo cadaaladda ay ka mid tahay raxmada ay ka mid tahay amaanada ay ka mid tahay waxa ay ka mid tahay al-iifaarka wax la yidhaha altarwism wax la yidhaha nabi maxamed sal ly slam saxaabadiisa wuxuu ku bari uu ku tarbiyeeyey eh, qimada ugu sarreysa ee umadnimada ay gaarto oo ah haddii lagu doorimaadiyo naftaada iyo nafta walaalka inaad nafta walaalkaa doorato waa meesha ugu sarraysa oo ilaahayna uu ku amaanay oo ma kaana lii min cilmin bilmala'i lacla an yaktasimuun xata almala alacla malaa'igta ilaahay isweydiisay what a kind of society is mohammed building mohamed nuuca bulshada u dhisaayo maxay tahay isweydiiyeen calayhi salaatu wasalaam kolkaana ilaahay uu ka jawaabo uu yihi waladiina ja waladiina tabawau daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim sifaatkii lagu tilmaamo waxaa kamid eeday wayuutiruuna calaa anfusihim marka waxaan u baahannahay si umadnimadaa loo soo celiyo fursaddan hadda taagan ee soomka ah waa meesha ugu habboonaan isleeyahay in umadnimadii la soo celiyo ummad u arkayso institutionska aan dhisayno ama baarlamaan ugu yeer ama maxkama ugu yeer ama hadduu alla ku ree cabinet wasaaradeed ugu yeer wax kasta ugu yeer dad u arkaayo inay tahay wax la yidhaahdo their ownership waxay ayaka leeyihiin u arkaayo waxaan isleeyahay majhuudaad fara badan ayaa loo baahan yahay in umadnimada la soo celiyo waxaan kaloo baaq u dirayaa walaalahayna yani ayagana la yidhaahdo alxarakata shabaab waxaan leeyahay walaalayaalow ummadda aad baabi'inaysiin waa ummadiine ummadiina u naxariista bishaan ilaah ha ku caabudina dhiigga muslimiinta inaad daadisiin ha ku caabudinina billah calaykum waxaan leeyahay ummaddan haddaad islaam u ogoshihiinna talada dadka siiya maxaa yeele qadaayaadka damawiga ah waxay kamid yihiin waxyaalaha umuhiimkaa in laga tashto ilahayna wuxuu yiri waamru mashuura baynahum haddii aad u arkaysin ummadda muslimiin waayo haddaadan muslim u arkin ad ummadda leedihiin muslim ma ahana waxaad leeyahay dagaalka waxaa u wadiin wadanka gaalaha kusoo duushay waay marka gaal gaal in looga hiiliyana macna ay faa'iidadiisa ma jirte fi shalta xaalatayn xuja baa idinku oogan allah allah fi ummatikum ilahay ummadda uga baqamaan leeyahay insha allahu ramadaankana intaan dhiig muxaram ah aan ilahay ku caabud lahayn aan ku caabudno waman axyaaha fakana man fakana ma axya annaasa jamiican aan ilahay ku caabudno hada wallahu aclam waad mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi waxaan sidoo kale jeclay inaan u mahad celiyo sheekh maxamed cabdi daahir oo ku sugan magaalada cardiff ee dalka britain cabditawaab sheekh axmed oo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudiga iyo sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi oo ku sugan magaalada gothenburg ee dalka sweden dhammaantiin aad baad u mahadsantihin aad mudan baaraka allahu fiik kulliga waa idin salaamayaa sheekh salaam calaykum cabdiraxmaan
maxamed cabdi sandheere ayaana faaqidaada toddobaadka soo jeedinaya halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington ramadaan ilkariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana caasho
wararka nagu soo kordhay waxaa ka mid ah orodyahanka mo faarax ayaa sheegay in aanu weligii adeegsanin dawooyinka jirka awoodda siiya war qoraal ah oo maanta soo saaray ayuu ku sheegay in boqolaal jeer lagu sameeyey baaritaano balse marnaba aan lagu helin in uu dawooyin qaatay warbaahinta ayaa qortay in mo faarax uu gafay laba baaritaan oo dhinaca daroogada ah ka hor ciyaarihii olombiga ee london ka dhacay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobanka alberto salazar oo ah tababaraha mo faarax oo maraykan ah ayaa waxaa ku socota baaris la xiriirta eedo loo soo jeediyey oo ku saabsan adeegsiga dawooyinka awoodda siiya ciyaaryahanada mo faarax oo asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda ayaa u orda britain waxaana uu ciyaarihii olombiga ee london ee sanadkii ku guuleystay biladaha dahabka ah ee orodka shanta kun iyo tobanka kun ee mitir ibraahim oo wararka kale haddana soo gaareen waxay sheegayaan in gobolka waqooyi bari kenya gaar ahaan magaalada gaarisa in toban qof goor dhoweyd lagu dilay wararkaasina wixii kasoo kordha waxaanu dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa idaacadaha iyaga soo socda waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay haatana bal dhinacii muusiga
habeenkii qaar alxiraa qur-aankanuu soo degay habeenkii qaar alxiraa qur-aankanuu soo degay aqumanuu rasuulkii qooyahaa dhexdoodii aqumanuu rasuulkii qooyahaa dhexdoodii ilaawadu ku jiray jibriil qayliye
codkaasi macaan ee fanaanada ruqyo cali guutaale ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastoo joogtaan ramadaan kariim ayaanu idin leenahay waxaan mar kale isku soo noqon doonaa haddii alla idmacaa oo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa ramadaanulkariim
qaraxadiga xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yidhi qaraxadiga xoogii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.